wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi ka socotay hay-adda a u kuwaasoo ay u kuurgalayeen sida ay u shaqayso dekedda magaalada kismaayo iyagoo lagu soo wareejiyey qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay dekedda markuu soo idlaaday kormeerka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraafi maxamed cali ayaa wuxuu ka warbixiyey wafdigu maanta soo dhaweeyey iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaan soo booqday wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jubbaland waxaan ugu soo booqdeen tiim ka socday hay-adda eu cab oo u qaabilsan soomaaliya maritime administrationka waxaan ka wada hadalnay waxyaabo badan oo ku saabsan horumarinta dekedaha jubbaland waxaan isla garannay inaan sameyno meelo oo badbaadada waaxda badaha la sameeyo sidoo kale in la sameeyo maritime association maritime association in la sameeyo in la baro macluumaadka badaha ku saabsan dhallinyarada jubbaland joogaan si badaha ay ugu qayb qaataan sidoo kale waxaan isla garannay inaan sameyno taawarada taawarada hore waa burbureen waxaan u baahannahay in taawaro cusub la khalabeeyo taawaro cusub la dhigo taawaradaas cusub si maxaa la dhihi jira sheeg markabka soo gelaya iyo baxaayo aan ugu warqabno hadda mar waxaa jira hadda taawaraa jiro taawarkaas waxaan rabnaa inaan qurxino inaan meel kale space kale haddii oo macquul ay noqoto space kale la dhigo arrimahaasaa ka wada hadalna sidoo kale waxaa loo baahan yahay maadaama wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka jubbaland ay tahay wasaarad hadda cusub in aan sameyno capacity building aan u sameyno shaqaalaha maxaa yeeley shaqaalaha haddeenan treenin la siinin oo la kobcinin oo laga warqabin macnaha tekadiina horumar ma gaarayso tekadda waxaan ka warqabnaa in oo shaqaalo badan ay joogaan shaqaalahaas oo aanan weli tababaro baaxad weyn aanan loo sameynin waxaan u baahannahay inaan sameyno maritime training inaan sameyno oo dhallinyarada aan u dirno koorsooyin ee ugu faa'iidaysanayaan badaha marka waa ku aadaan ugu faraxsanahay maanta tiimka aan soo dhoweynay waana tiim aan ka rajaynayno in ay noo sameyn doonaan howlo badan sidoo kale waxaa raa inaa ugu mahad celiya meeshaan madaxweynaha axmed maxamed islaam oo ogolaaday horumarka iyo kawarqabka iyo isku dawridka howlahan oo maxaa la dhihi jira sheeg hadda aan ku jirno madaxweyne waa kaaga mahad celinayna howsha aad noo dirtaan noo idmataan ku jirnaa